markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashiin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay waa digaagada lagu xidhay dalkan maraykanka bal waxa ay galabsatay iyo weliba halka ay ku dambaysayba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan waa hees aad iyo aad u cajaa'ib badan waa hees malaha qeexaysa jecelkii jeceladii fanaanka uu lahaa cabtaankii shabeelkii oo ahaa ciddii ahaa libaaxaan ilaa gaadhay inan yahay barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale guud ahaanba dunida ayaa waxaa ka jira xeerar kala duwan oo ay dowladuhu si goonigooniyo u dejistaan iyo weliba qaar ay adduunyadu isla waafaqday oo lagu wada dhaqmo waxaana badi shuruucdaasi sida aynu ku naqaano loo adeegsadaa in balaayiinta qof ee dunida daafaheeda ku dhaqana lagu kala xakameeyo iyadoo qofkii jebiye amaba xadgudub sameeyana iyadoo loo cuskanayo xeerarkaasi uu mutaysto ganaxyo kala duwan oo xilliyada qaar uu xabsi ka mid yahay bal haddaba dhegaysta weligaa ma maqasha digaagad amaba dooro waa qofba sida uu yaqaane xabsiga loo taxaabay kadib markii ay xadgudub samaysay arrintan ayaa ahayd mid ka mida sheekooyinka xiisaha lahaa ee warbaahinta dalkan maraykanku ay maalmihii lasoo dhaafay wax ka qoraysay islamarkaana indhaha bulshada soo jidatay iyadoo dadweynuhuna qofba uu si u arkay markii ay ka falceliyeen bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inuu hayaa
waa ku dhawaa cabdixakiin waana mahadsantahay inta inaan sheekada u gudagelin digaagad caadiya oo digaaga aynu naqaanayba mise wax ka duwan
waa digaagadii caadiga ahayd oo aan naqaanay adduunka laga wada yaqaanay waa digaagadan weliba waxay caan ku tahay ama si weyn looga dhaqdaa gobolka rhode island ee dalkan maraykanka waa digaaga caadiga dhaqaanee labada lugood lahaa ee la dhaqan jiray beedka dhali jiray wey taa xadhigga loo geystay lana cuni jiray ha oo la cuni jiray qiimaha lahayd oo dee dad badana isla dhaca marka waa un digaada digaagada waa hagaag ba haddaba cabdiqaadir markaa waa digaagada noocaasa waa digaaga caadiga ee dhaqaane waa isla garanay maxay tahay sababta loo xidhay
digaagadan waa la xabisay oo waa la xiray marka haddee dadka qaar waxay isweydiinayaan su-aashaasi ah sida loo xiray digaagadan maadaama ay tahay xaywaan oo bini aadan aysan ahayn laakiin digaagadan waxaa lagu dhex arkay mid ka mida meelaha adduunyada maaragtay ugu ilaalada badan ee sida weyn loo ilaaliyo meel ay adag tahay in la galo waa xarunta ama wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagonka ee ku taala degmada arlington ee gobolkan virginia ee dalkan maraykanka marka wasaaraddii gaashaandhigga ee kumanaan qof ay u shaqo tegayeen ee wax walba lagu ilaalinaya haddii ay noqoto dhinaca maaragtay technologyga ee kumanaan askara ay joogaan waa hagaag marka cabdiqaadir xaggey gaadhay ma gudahay u gashay markaynu aragno faahfaahin ma laga bixiyey iyo sida lagu ogaaday
digaagadan iyadoo socoto unbaa laga warhelay weliba qaybta aadka loo ilaaliyo deedna sidaas ayaa lagu soo qabtay waaya cabdiqaadir waxaynu naqaanay uun inta badan markaynu xabsi laga hadlayo ama xarig aadamaha wax meel lagu xidhaa loo sameeyo xabsiyaa loo sameeyo ama saldhigya booliis ha la geeyo ama jeelal ha la geeyo xayawaan la xidhayo waa wax inagu cusub weliba gaar ahaan in digaagad la xidhaa oo dee saynu ka wada warqabno meel u diyaarsan ma jirto xaggee la geeyey sese loo xidhay halkee lagu hayay ma la sheegay digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashiin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay dabcan baaritaanna waa lagu sameeyey waxaana aad la isu weydiiyey halka ay kasoo geli karto iyo sida ay kusoo gashay marka adig in muddaha ayaa meeshaasi lagu hayay haddii meesha lagu hayay waynu garan karnaayo dee dabcan meel u diyaarsan maaha ama usii diyaarsan iyadoo lagu hayn karayo waana dee xayawaankaa yare aadka u tamarta daran leh waa digaagadba waxaynu ka hadlaynaa maxay sheekadeedii ku dambeysay ma siduun baa loo hayey ma waxay tahay baa la ogaaday baaritaankii kadib xaggee ku dambeysay cabdiakiin markii la baaray oo meesha in cabaara lagu hayay kadibna ay ka guteen waxyaabihii maaragtay shaqadooda ah ay ka qabsadeen waxaa lagu wareejiyey waaxda xanaanada xoolaha ama xayawaanka ee degmada arlington iyagii ayaana la wareegay oo hadda waxa ay ka mid noqotay xayawaanka ay mas-uulka ka yihiin kolley iyaga unbaa meel geyn doona laakiin hadda iyaga ayaa gacanta ku haya hadalhaynteedana waxay noqotay mid weyn digaagadii banta koonka gashe ayaa la leeyahay oo sidaa ayaa loo hadal hayaa wakaaladaha ugu wararka ayaana aad runtii usoo qaatay waa hagaag ugu dambeyn haddaynu eegno dee geesta kalena ma odhan karnaa cabdiqaadir xaruntan sida loo ilaalinayo markaynu eegno iskaba daaba aadamey ama bini aadami qof bini aadam iyonu soo galee xataa xayawaankii yarnaa ee aadka u yaryaraa digaagidu ka mid ahaayeen baan ku nabadgelayn oon ku baxsan karin aad iyo aad dabcan mararka qaar xitaa markii aad soo horumarto oo tusaale ahaan dadka meelihii oo dhan aa wada iskaana oo maaragtay waxaasaa ku wada dhacayo baabuurta dadka qaar xitaa uma dhowaan karaan ereyadaas oo dhan ereyo aad runtii loo ilaaliyo marka digaaga unbaa galay kolley ma u malaynayo dadka inay saa ugu dhowaan karaan lakiin ilaa iyo hadda waxaa la isweydiinayaa digaagaasi meesha ay kasoo gashay iyo siday ugu suura gashay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigu magaalada nairobi wariyahayaga yaasiin ciise wardheera kula yeeshay maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax oo ah heesaa ku sugan magaaladaasi waxaanan idiin kala bixi doonaa yaasiin ciise iyo weliba aflibaax oo waraysigu halkii uu inoo joogay inooga sii hambaqaadaya marka heese badanna waan leeyahay qaar wadani ah qaar deegaan ah qaar jecel ah qaarba waan leeyahay nafta dhiib baan lahaa nagmadoon baan lahaa naxariis dal baan lahaa dhashaad u yeer baan lahaa iyo yoogaad baan lahaa norway ka taga baan lahaa laqimaye waa maxamed ibraahim cali aflibax runtii si wanaagsan ayaad codka iyo kabanka ba iskula helaysaa yaa ku baray kabanka see ku barata runtii yaasiin ciise wardheer oo kabanka si cajiib fara badan ayaa ku bartay kabanka anigoo heesaya ayaa nin saaxiibaan ahayn oo isku meel aan ku nooleen oo gitaaristahina ahaa macalinkeena madaxa madaxa qalabka kooxda ahaa oo la oran jiray muriidi cabdiqaadir maxamed jarles ninkaa ayaa ibaray ninkaas markaan gacantiisii aan aad iyo aad micnaha uu ii garaaci jiray anakeel aan waxaan iri muriidi bal wadooyinka itusay marka muriidi waxaan xasuustaa wadooyinka ayuu itusiyey xilliga wadooyinka uu itusinayna waxaa ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii marka kabanka iska barasho maaha waa hidaaye alla uu keeno marka muriidii dalka maraykanka ayuu hadda ku nool yahay marka waan salaamayaa muriidi cabdiqaadir maxamed jarles iyo gabadhiisa weliba xabiibo aadan xaliimo oo xaliimo aadan waan salaamayaa intaba xaaskiisa marka muriidi sagaashan iyo lixdii markuu itusiyey wadooyinka kabanka labada kun labadii bishii lixaad ayuu ayay ii imaatay marka muhiimadda inaan barto muriidii ayaa iga tegay marka iyada ah oo buufis usoo baxay marka xeradii waxa ay noqotay baahi ayaa timid marka muriidii markuu iga tegay wuxuu igula dardaarmay waxbaa ku tusiyey maxamed wuxuu yidhi sii bilow kabanka insha allah waa helaysaa bisha lixaad ayaa bilaabay isla markiina waan helay kabanka wadooyinkiisi maxamed ibraahim cali aflibaax marka laga tago heesaha adigu aad samaysay iyo kabankan aad isku markaasi isku habaysay dabcan heesaha qaraamiga ee soo jireenka fanaaniintii hore ayaad wax ka qaadaa marka qaar ka mid ah wax naga xusuus runtii waa waan kaa xusuusin doonaa iyadoo qalabna waan duubaya haddii ilaah yidhahdo waxaa ka mid ah cartaankii shabeelkii oo ah cidiyaha libaaxan ilaa gaadhay inan yahay waa tii qalile waxaa la yidhaahdaa cartankii shabeelkiyo waa hees aad iyo aad u cajaa'ib badan waa hees malaha qeexaysa jecelkii jeceladii fanaanka uu lahaa Thank you.
halka weli aad nagala socotaana waa caweyska washington markana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta khadra daahir ciga iyo weliba cumar xasan rooraaye
magna lama agduube anigu anigu adigoon ku necebay i kaalay kuma odhan dilbaxuna maa siban ragna lama agduube anigu anigu adigoon ku necebay orod orod orod aragooda iga qari orod orod orod aragooda iga qari
heestaasi dhegaystayaal ay sida wada jirkaa u qaadayeen cumar xasan rooraaye iyo weliba khadra daahir cige ayaana ugu dambaysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ma og tahay filaadiyo haramida jacaylkaba adiga igu beero ma og tahay asaagiyo inanay nidaagaba aawadaal siyoon kaa hegtatuydaba ma ogtahay astaagiyo inanay nigaagaba awadawtidoon kaa eegta dunidaba sida geed adaahiya ama ama ama jeerta awdalani haysukaya kuufini umarka igada igada